alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ataaxa licibaadihi mawaasima alkhayri wanawacaha liyatazawaduu minha saalixa alacmaal wayastadrikuu ma yaxsulu min algaflati walihmaal waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah alkabiiru lmutacaal waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh slى اllه عlyh وعlى آlih وأصxaabih khayr صaxb وآl وslma تsliimا kaثيirا أma bعd أyuha الnاas اtaquu اllaha tacaalى واclamuu أnakm fi hadih الdunya fi dar mmr وma ziltm fi sfr طwيil وأna إlى rbkm اlmstqr وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة فقد جعلها الله أياما فاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين وجمع الله فيها من الفضائل ونوع فيها من الطاعات والقربات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض عباad الله waxaynu ku guda jiraa maalmihii fadliga badnaa ee camalka la sameeyo ee wanaagsani ilaahay agtiisa aadka looga jeclaa camalka maalmaha kale la sameeyana uu aadkiiyo aadka uga ajarka weynaa waxaana ogaataan yaa cibaad allah safar baynu ku jiraa xagga aakhira ayaynu safar ugu jiraa weliba aan laga soo noqon ahayn safarkaa waxa ugu weyne aynu sahayanaynaa kuna badbaadaynaa waa iimaanka iyo camalka saalixa ah waa inaynu xaqiijinno xikmadda iyo ujeeddada rabbunaa subxaanahu uu inoo abuurtay sidaa awgeed baa rasuulkeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kamaa fi saxiixayni min xadiidi anas yatbacu almayta halaatha ahluhu wa maaluhu wa camaluh fayarjicu ithnaani wayabqa waaxid yarjicu ahluhu wa maaluhu wayabqa camaluh qofku marka uu dhinto saddex baa xagga xabaasha u raacaya waa ehelkiisa waa kuwa soo aasaya sii qaadaya iyo maalkiisa oo waxyaabaha lagu gelbinayo ee la adeegsanayo ah iyo camalkiisa camalka mooye labada kaleba way iska soo noqonayaan camalkiisa ayaa hadduu xumaa iyo hadduu sanaaba halkaa ugu wehelyeelaya waxaa markaa inala gudboon camalka halkaa qabriga inoogu wehelyeelaya qiyaamaha markay gaadhana isaga ama aynu ku guulaysanayno ama ku guuldarraysanayno inaynu iska hagaajinno o aynu daryeelno oo aynu ku bixinno dadaal ka badan ka aynu ku bixinayno ehelka iyo maalka aan xabaasha inoo raacahayn aakhirana aan inoo raac ahayn wixii khayrka iyo wanaagga aynu adeegsanay mooyaane ilaahay baa qur-aanka kariimka ah kaga warramaya camalkaa saalixa ahi qiimaha uu leeyahay almaalu walbanuuna ziinatu alxayaati addunya waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaba wa khayrun amala maalka iyo inamadu waa quruxdan xayaatada adduunyo weeye inta adduunyada la joogo ayay aadamaha quruxu yihiin oy qurux ka dhigtaan ha yeeshee kelimaadka iyo acmaasha baaqiga noqonaya ee suubsuuban oo lagu fasiray salaadaha shanta ah oo lagu fasiray kelimaadka ilaahay uu ugu jecel yahay hadalka ee dikrigiisa iyo xuskiisa ah subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar ayaa ilaahay agtiisa ku khayr badan xagga thawaabka iyo abaalmarinta iyo xagga ididiilada oo qofka adduunyada dadaalaya ee camalka saalixa ah ku dadaalaya juhdiga iyo dadaalka gelinaya wuxuu qabaa rajo fiican inuu ilaahay agtiisa badbaado ilaahay agtiisa ajar iyo abaal weyn iyo janno helo ayuu qabaa wa raxmatu llahi bicibaadihi waasica wa minatuhu calayhim kabiira ilaahay naxariista uu addoomihiisa u naxariistayna walaalayaal waa mid ballaadhan galladda iyo nicmada uu u fidiyeyna waa mid aada iyo aada u badan sidaa awgeed baa maalmahani tobanka ahi waa maalmaha xajka la guto ruknigaa weyne arkaanta islaamka ka mid ah waxaynu ognahay dadkana inaanu u wada suurogel ahayn oo in yaroo dadka ka mida ayuunbaa tagta sidaa awgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmahan dhammaantood ka yeelay maalmo khayr badan oo faadil aho qof waliba ka faa'iidaysan karo kii xaje haddii uu khayrka iyo acmaasha xajkae qiimaha badan kala guranayo dadka aan xajina meel kastooy joogaan camalka wanaagsan ee ay la yimaadaan iyo daacada ay gutaan waa mid khayr badan iyo qiimo weyn ay ku helayaan waxaa la gudboon qofka muslimka ah inuu intuu nool yahay sii hormarsado camal wanaagsan oo berri ilaahay agtiisa uu ku badbaado waayo halkan lama joogayo safar baa lagaga jiraa qadim linafsika qabla mowtika saalixan wacmal falaysa ila alkhuluudi sabiilu maalmahan walaalayaal waxaa ka mid ah yowmu carafa oo ku beegan yowmu lithnayn maalinta ithniinta ee nagu soo wajahan maalinkaasina wuxuu sii leeyay fadaa'il badan oo gaara waa maalinkii ilaahay diinta kaamil yeelay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina waa maalinka ilaahay addoomihiisa ee inta ugu badan uu ka xoreeya naarta sida xadiidka saxiixa muslimkuba uu sheegayo ee dadkaa naarta laga xoraynayaana dadka xajay oo keliya ma aha ee waa muslimiinta oo dhan ayaa fadligaasi caam ku yahay cid alla cidduu doona ee ka mida muslimiinta ilaahay naarta ka xoreynaya maalinta ah ilaahay haynaga yeela inta uu maalinkaa naarta ka xoreeyo waxaa kaloo muhiima oo fadli weyn le maalintaa soomkeeda waxaynu jimcii hore isku baraarujinnay in tobankan cisho ciidda mooye la wada soomi karo sagaalka horeba maalinta soomkeedu ugu sii fadli badan yahay ee loogu sii dadaalka badnaanayaa waa maalinkaa carafo weeye waayo xadiidka abi qataada ee saxiixa muslimka markii rasuulka la weydiiyey sala allahu calayhi wasalama maalinkaa soomkeeda wuxuu uhi yukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya sannadaa tagtay ee bisha dulxija ugu dambayso iyo sannada soo socota ee bisha muxaram ka bilaabmaysa labadaas sanaba dunuubtii qofka ka dhici lahayd ee sakaa'irta ahayd ee weliba xaqa ilaahay ku tacalluqaysay ayaa lagaga dhaafaya ee sannada soo socota sida qofka loogaga dhaafayaana waa anba ilaahay inuu kaba badbaadiyo oonu dunuubba ku dhicin haddii uu ku dhacanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga dhaafo walaalayaal maalintaa in la ducaystaana waxay leedahay qiimo sii gaara xadiid ahlulcilmiga qaarkood quweeyeen waxaa ku soo arooray khayru ducaa'i ducaau yowmi carafa duca waxaa ugu khayr badan ducada maalinka carafa la ducaysto marka maalinka ha la soomo cibaadaadka kalena ha lagu dadaalo gaar ahaanna takbiirta iyo tahliisha iyo taxmiidda iyo tasbiixda iyo xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ducada qof kasta oo muslimi waa inuu ku dadaalo walaalayaal waxaa ka mida maalmahan tobanka ah maalinka tobnaad oo maalinka ciidda ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay yowmulxaji alakbar waa maalin aada iyo aada u fadli badan maalinkaa ciidduna axkaam badan iyo aadaab badan buu leeyahay sidaa awgeed baa waxaynu isxasuusinaynaa maalinkaa waxaa ka mid ah axkaamtiisa iyo aadaabtiisa in koow laysa soo qurxiyo qofku dharka quruxda badan ee uu helayo uu soo gashado soo maydho isa soo nadiifiyo haddii uu udgoon helaayo isku soo buufiyo tallaabada labaad maalinkan ciidul adxaha rasuulku ma soo afuri jirin sala allahu calayhi wasalam isagoo bila afura ayuu salaada usoo bixi jiray waa sunnadii rasuulkeenna sharafta leh calayhi salaatu wasalaam waxaa axkaamteeda ka mid ah in waddana laga marka hore laga yimaado waddana laga noqdo idaa kaana yowmu lciidi khaalafa ariiq maalinkaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama ariiqa wuu khilaafi jiray xikmado kala duwan baana ahlulcilmigu tilmaamaan waxaa axkaamta waaweyn ee maalinkaa ka mid ah in salaada ciidda loo soo baxo salaada ciidduna hadday ugu hoosayso waa sunnatun mu'akada waa sunno aada iyo aada u adag waana sida ahlulcilmigu u badan yihiin barh ka mid a ahlulcilmiguna waxaabay qabaan inay waajib tahay oo qofku aanu cudurdaar la-aan kaba tegi karin weliba qowlkaasina waa qowl daliilo aad adag cuskanaya waxaa maalinkaa ciidda in loo soo baxo iyo ahmiyaddeeda walaalayaal inoo sheegaya rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam macal dumarka inay soo baxaan buu fari jiray weliba dumarkoo maaragtay qaarkoodun maaha xataa dumarka aan daahirka ahayn inay soo baxaan buu fari jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo hablaha had iyo jeer buulasha gaarkaa ku jireen inta badan soo bixin oo kuwa aan daahirka ahayn maxay soo doonayaan xadiidkaa tilmaamaya yashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin waxay soo xaadirayaan khayrka garoonkaa weyn ee la ysugu imanayo ka dhacaya iyo ducada muslimiinta ayay waxa weeye ka soo qaybgelayaan laakiin salaad unbay dee ka dheeraanayaan oo salaad la iman maayaan waayo uma fura sidaa awgeed ba waa in salaada ciidda loo soo baxo waxaa agteenna caanka ah oo dad badani ay sameeyaan intay habeenkii oo dhan soo jeedaan ama ha shaqeeyaan ama yaana shaqayne ayaa subaxii ciidda ay ka seexdaan oo hadhow marka salaada laga soo baxo ay soo toosaan maya waa qalad weyn arrinkaasi walaalayaal waa in qofku uu markaa salaada ciidda la soo tukado dadka muslimiinta ah oo isu soo baxaa weyn uu ka qayb galo salaada ciidda halka lagu oogayaana waa garoonnada iyo bannaanada aynu ku tukanno weeye sidaasaa sunnada rasuulku ay tahay oo iyadaynu garanayno masaajidka rasuulka salaada lagu tukadaa fadligay leedahay ayaa haddana rasuulku sala allahu calayhi wasalama ciidda masalluhu u bixi jiray sidaa awgeed baa iyadoo cudurdaar aanu jirin sida roob iyo dhooba iyo wixii la mid ah meelo bannaan oo lagu tukadana la helaayo dadka qaada in maaragtay masaajida lagu tukadaa waa khilaafu sunna sunnadii rasuulkay khilaafsantay sala allahu calayhi wasalam maalinkaa waxaa aada iyo aada la ysaga ilaalinayaa munkaraadka faraha badan ee dhaca dumarka gayaankaaga ah xaaskaagana aan ahayn inaad gacan qaadaa maalintaa iyo maalmaha kala toona kuma bannaana weliba maalintaasay dadku sii badiyaane waa in la iska ilaaliyo waciiddo adag baa ku soo arooray muusikadiiyo heesaa in la dhegaystaa marnaba ma bannaana maalmaha dadku way sii badiyaane waa in la iska ilaaliyo waa arrin mamnuuca dadka qaar baa markay isa soo qurxinayaan ama ciidda isu soo sharaxayaan garhkay soo xiidhaan garhka oo la xiidhaana wax la ysku qurxiyo ma aha ee waa macsiyo ilaahay la caasiyaya subxaanahu wa tacaala axaadiis badan baana ku soo aroorto rasuulku inoogu diiday sala allahu calayhi wasalam markaa qofkii iska badrheedhaya mooyaane qofkii doonaya inuu sharciga raacaa waa inuu taa ogaado garhkana la bixistiisa quruxa ee gaabintiisa iyo qorqoristiisa iyo in gamba laga dhigaa midnaba qurux ma aha waxyaabaha la yska ilaalinayo waxaa ka mida maalmaha israafka iyo xadgudubka xoolihii iyo maalkii iyo hantidii ilaahayna siiyey la daadaadinayo ee waxaan sadaqadna ahayn markaa muhiimadna lahayn lagu daadaadinayo ee lagu dhammaynayo iyadana waa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo sawirka la yskala daalo maalmahaas ee aadka u liitana iyadana waa in la yska ilaaliyo guud ahaan walaalayaal munkaraad fara badan oo maalintaa ciidda ay dadku farxadda uga faa'iidaystaan oo shaydaanku uu u qurxiyo waa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo ee waa inayn loo ciido ciddii gaadhaa sida sharcigeennu ina yidhi ilaahayna subxaanahu wa tacaala loo mahadnaqo waayo khayrar badan baa wakhtigaa isku beegmay xajkii oo la gutay salaadii ciidda maalmahanoo dad badani ay dadaaleen oo camal wanaagsan ay qabanayeen khayrar badan nuurun calaa nuur baa isku beegmay marka khayrka iyo wanaagga waa in lagu khatimo shukri naq iyo taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dhaafo waastaqfir allah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yaqulu lxaqa wahuwa yahdi sabiil waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه عباد الله واحكام تواوين يا عملada fadliga badan في هذه الcشhr waxa ka mid ah اlأضحية in la udxiyaysto udxiyada la gowraco sidaynu naqaano dadkii xajee hadyi bay la imanayaan oy gowracayaan dadka aan xajina ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u jideeyey inay udxiyada la yimaadaan udxiyaduna waa min afdali alacmaali asaalixa camallada wanaagsan ee ugu fadliga badan bay ka mid tahay gaar ahaan tobankan maalmood wakhtigeeduna wuxuu bilaabmayaa maalinka marka ciidda la tukado ayuu ka bilaabmayaa salaada ciidda wixii ka dambeeya lagama horraysiin karo wakhtigaa laga bilaabo ilaa maalmaha ciidda ka dambeeya ayaa mutashriiqa la yidhaahdo waa la gowrici karaa laakiin maalintaasi ciidda ayay ugu sii fadli badan tahay qofkii markaa heli karaya qofkaan heli karayn waxba ma saara laakiin qofkii heli karaya udxiyadaa inuu ka taga ma aha waa sunnadii nebi ibraahim calayhi asalaatu wasalaam waa sunnadii nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam oo uu markaa ficil ahaana u sameeyey ee ummaddiisana uu ku booriyey udxiyada qudheeduna axkaam badan bay leedahay inaynu cilmiga iyo axkaamta diinteenna baranaana aad bay muhiim u tahay axkaamta ugu muhiimsana ay leedahay odxiyada markaad soo iibsanayso inta badan adhi baynu inagu dee ku odxiyaysannaa geela waa lagu odxiyaysan karaa lo-na waa lagu odxiyaysan karaa neefka geelaah iyo neefka lodina toddoba qoys ayay ka gudayaan neefka adhigii laakiin hal qoys buu ka gudayaa marka waxa fiican inay noqoto neef wanaagsan oo hilib leh oo qurux badan oo shilis inay noqotaa wanaagsan mar kastoo qiimaheedu qaali yahay oy hilib badan tahay oy fiican tahay ajarkeeduna wuu sii wan yahay ogow waxaad ka ilaalinaysaa markaad soo iibsanayso inay noqoto neef xanuunsanaysoo xanuun ku mudayuu ka muuqdo taa ma iibsanaysid kuna gudi mayso udxiyada waxaa kalood ka ilaalinaysaa inay tahay neef cawaran oo ila oo cawarteedu ay muuqato taana iyadana waxa weeye waad iska ilaalinaysaa waxaad iska ilaalinaysaa inay tahay neef dhutinaysa oo laangaro ah ya yacni dhutin weyn oo markaa saamaynaysa taana ma iibsanayso waad iska ilaalinaysa waxaad iska ilaalinaysaa inay tahay neef weyda oo aan dee macaynba taasina udxiyo kuu geli mayso neef dee iska maaragtay mac laakiin laga hili badan yahay hadduu yahay waad ku udxiyaysan kartaa inkastoo ka sii shilisi uu ka fadli badan yahay markaa ceebaha noocaasa odxiyadaada waa inaad aad iyo aada uga ilaaliso ninku wuxuu ka biraynayaa neefka adhigaa qoyskiisa iyo dacaruurtiisa iyo dumarkiisa hadduu xataa ninku dhowr xaas leeyahay neefunbaa kaga filan neef fadhiya inuu gowracaa kaga filan waayo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama isagoo qoysas badan lahaa haddana waxa weeyaan maaragtay qoysba odxiyo gaara uma samayn ee meel ayuunbuu ku wada gowracay sidaasaa markaa axkaamteedu ay u badan tahay sida aynu sifaynayna waa inay noqoto ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa inaynu ugu dhowaano oo daadintaa dhiigga la daadinayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayaa lagu weynaynayaa camallada wanaagsan ka mid ah qofkina markaa sidaasuu cibaadooyin badan oo kala duwan isugu keenayaa oo qawli leh oo ficli leh oo waxa weeyaan markaa ictiqaadi leh oo dhan walba ka imanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dhaafo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma shfi mardaana wamarda almuslimiin allahuma shfi mardaana wacaafi mubtalaana warxam mawtaana اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلحنا جميعا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه